toddobaadka kan waxaa noo martaya jaalla caalin oo aanu ka waraysan doonno barnaamijkeenna xidhiidhka ahaa ee aanu ku magcoonay xisaabta iyo afka soomaaligu siday isku soo galaan jaalla caalin haddaba barnaamijka kanna halkii aynu kasii wadno waxaana isaguna toddobaadka kan barnaamijka nagala qeybgeli doona jaalla mijir waa kan
su-aasha u horeysa ee jaalle caalin aanu ku weydiinayna waxa weeye mar haddii aad xisaabtii adigu u dejisay buugag ma nooga warrami karaysaa in xisaabtu ay leedahay sal iyo in kale amaba marka aynu afka qalaad eegno wixii la odhan jiray base haa xisaabtu bays way leedahay bayskana waxaa loo yaqaanaa salka tirada markaa tiradeenna aanu tirinayno waxaa toban rugood oo kala duwan oo ta ugu horeysa eber tahay ta kalena sumadeedu hal tahay iyo laba iyo saddex iyo afar iyo shan iyo lix iyo toddoba iyo sideed iyo sagaal mid waliba waa salka salalka xisaabta ka mid a
waxaad ka warantaa jaalle iyadoo aynan hore af soomaaliga ugu oqoon xisaabaadku sida ay u dhigan yihiin ugu dhigan yihiin afka qalaad digit macnaheedii ayaanu doonaynaa bal waxa aad u bixisay haddii adigu aad dejisay inaad nooga waranto digit waxa weeyaan dhanka carabidana waa tii lagu odhan jiray khaanaadka khaanad khaanaadka waxaa la yidhahaa rugta xisaabta markaad tiraa shan iyo soddon meesha rugta tobnaadka waxaa ku yaallaa saddexda rugta koobaadkana waxaa ku yaallaa shanta sida wanaagsan ee qumanay soomaalidu odhan ka kortaana waxa weeyaan soddon iyo shan waa tahay jaalle waxaa iminka xisaabtii marka aynu u noqonno aynu tilmaan u qaadan karaynaa laba iyo saddex iyo toddobiyo toban isugee marka aynu nidhaahno waxa ay soo baxaysaa laba iyo labaatan marka khaanadaa hore marka ay buuxsanto midka aad ka qaadanayso ee aad geynayso khaanada labaad maxaa aynu odhanaynaa amaba afkan xisaabta ee cusub ee aad soo saartay aynu ku odhanaynaa jaalla caalin inta aanad su-aashaa ka jawaabin jaallahay mijir uu sheegay waa sidaase tiro kastaaba marka ay toba noqoto xabad ayaa la qaataa oo sidii aad horeba u sheegtay waxaa loo geystaa markaasi khaanada afka carabiga marka la eego taasi iyad haddaba ayuubaanu su-aasha tan uga lagnahay oo aan uga jeedna taa waxaa la yidhaha geedigelin halkaa tiro waliba waa sidaan nii sheego salka tiradii salkeenu waa toban toban markaa rug weliba rugta kale waa tobnaadkeed markaa kolkaad sidaa u wareejinaysaan halkaad qaadataan amba labadaad qaadataan ee qaanada kale tobanka goor dheer aad ku beerinaysaan waxaa la yidhaha waad geedigelinaysa markaa
waxaad ka warantaa jaalle iminka haddii lagu yidhaahdo tiro qabso labana ku dar waxa ay noqonaysaa shan taa iyada ah maxaa aad ugu magac bixisay amaba aad ku tilmaantay afka qalaadna aynu ugu niqinay equation equationku had iyo goor waxaa la yidhaha waa tix xisaaba sida gabayguba tixda u leeyahay markaa waxaana kuu muujinaya inay tix tahay labada geesoodba way dheeli tiran yihiin markay labada geesoodba dheeli tiran yihiin equationka xisaabta yara ka maqantaha waxaa la yidhaha equationka fudud afka qalaadna waxaa lagu odhan jiray simple equation
jaalla caalin intaan su-aashaasi jawaabteeda aanad ka bixin xisaabta aad tidhi way dheelitiran yihiin labaduba bal waxaad nooga sheegtaa mitaal
xisaabta dheelit dheelitirsan waxaa waxaa ka mid ah saddex haddaad laba ku beeriso shan baa soo baxday labadeeda geesoodba way isleegyihiin innaga soomaalideenu marka hore miisaanka maanu lahayn laakiinse waa hadiyo goor labada geesooda isleeg aanu ku eegi jirnay awrta markii gees rarku ka badnaado geesta kaloo dhagax ka saaro sidaas baa xisaabtaana dheelitirka fudud aan ugu bixiyay
taasi ma waxay markaa kasoo bixitinaysaa caalin laba iyo saddex waxaa yihiin awrkii mitaal haddii aynu u qaadana inay dhan ka saaran yihiin wixii labadii markii laysku geeyana dhanka kale ay ka saaran yihiin haddaba xisaabtii inaka oo jaalla caalin aynu sidaa u garanayno afkeeni hooye ay tahay mid aynu aada ugu ballaadhan tahay xisaab ayaa jirtay ah marka iskuullada lagu dhignaya mase ubadka loo dhigay laodhan jiray xarafka e waxaad u geysaa b waxaanay markaasi isla mid yihiin adiga oo iska yidhi intood labadoodii isdabaweydaalisay b ood u geysay e wax markaasi iyaga u dhaxayn karaya ma jiro oo way isku dheeli tiran tahayba haddii aad eegto een xisaabtaa si maxaad ugu suma dartay maxayse kula tayadu waxaan xisaabtaa idhaa isugeynta iyo kala goyntu labaduba kala horumariskooga waa bulsho la-aan bulsho la-aantaasuna cillad ma leh ayaa loo jeedaa oo waxuma dhibaan taasoo ku tusaysa inaa haddaad labada horreysiiso iyo haddaad saddexda horreysiiso isku dhufashada iyo isugeyntuba wadartooda iyo tarantooduba inaanay waxba u dhinmayn xidhiirkaana waxaa la yidhaha afka qaraadeed commutative property
taa haddii aad eh, noo macnaysay waxaanu jecelnahay bal inaad noo raaciso ti aynu afka qadaadna ku odhan jirnay associative property oo aan yada waxba ka dheerayn
associative property waxaa la yidhaha hormo innagu caado waxaanu lahayn xooluhu hadday isku bataan oo ceelka ku bataan kulba inaanu badh aan kala hori jirnay marka hormada sumadeeduna waa sumadda laba laba qaanso iska soo horjeeda u eg dhanka xisaabtana sumadii hormada baa la yidhaha marka xidhiirkana waxaa la yidhaha xidhiirka ku saabsan hormada wixii sumadaa ku dhex jirana sida caadadu tahayba iyadaa loogu horshaqeeyaa oo la hormariyaa waxaana ka mid a labiyo saddex oo shana ood afar u geyso iyo laba aada u geyso saddex iyo afar oo toddoba ah markaad u geysana ay sagaal noqoto labada geesoodba waxaa la odhan karaa labadaa xidhiidhba oodi qaadis iyo jiidis way isla gureegeyn sidaas baanay buwaagta xisaabta ee maahmaahuhu weliba ay waafaqsan yihiin xisaabta aan aan xidhiidh aan saldhig uga dhig
jaalla caalin markaama waxa aad leedahay een qaanso aynu furno oo laba ah oynu u geyno saddex qaansadiina aynu ku xidhno afarna aynu u geyno waxay la mid tahay uun markiisii horeba adiga oo qaata qaansada xarafkii ugu horreeyey amase tiradii ugu horreysay ee labada ahaa oo u geeya markaasi afartii iyo saddexdii oo iyagana qaanso aad iskugu xidhay haa waa sidaas marka waataan ku leeyahay labada geesoodba w- in isla eg bay soo baxayaan waana oodi qaadis iyo jiidis way isla gureegeyn marka buwaagtan xisaabtu waxay sii dheeryihiin buwaagya xisaabtii hore mid walba meelihii ay ku habboon tahay iyadoo xidhiirhkii ugu horreeyey ee dharaartii ugu horreysayna aan kuu sheegay aan uga dhigayo falsafaduu soo saaray sheekh yuusuf alkoonin inay had iyo goor xidhiirhku uu noqdo mid soomaaligani garab gala oodii qaadis iyo jiidis waa isla guregeyn
jaalle caalin sumadee ayaad u yeeshay wixii aynu odhan jirnay integarka
waxaa la yidhaha tirada intigarka la yidhaha waa isku jir markaa sumad la-aan ah iyo sumad lehba way noqon karaan marka positive numberska waxaan u bixiyey tira leh negative numberskana tira la
ma waxaad taa uga jeegtaa tira la iyo tira la een marka haddii aan haysto laba oo ay labadaasi afkii qalaad positive two ay ii yihiin maxaa taa iyada odhanaysaa ti- laba leh haddii ay tahay aniga oo afkii qalaad negative two aan haystana maxay noqonaysaa laba la labada tirana waxaa la yidhaha intigeris ayaa afka qalaadeed lagu ohan jiray waa tiro isku jirta een waxaa jirta oo kale haddaba jaal caalin in had iyo jeer la qaato xisaab xisaabtaasi waxaa loo qaataa tiro looma qaato eh waxaa la qaataa afka qalaad khusuusan afka kolkaa waxaa lagu dhigayo xarafihiisa waxaan ka soo qaadanayaa xarafka x la yidhaah oo loo geeyey xarafka isna y la yidhaaho marka ma aan garan anigu xarafka x iyo xarafka yba intay yihiin midkoodba laakiin waxaa la yidhi xarafka labada xaraf haddaad isku geyso waxaad helaysaa shan taasi oo afka qalaadiyada lagu odhan jiray simultaneous equation maxaa taa iyada sumada ee aad u yeesheen ee lagu garan karaa labada xaraf ee maqan amba ta iyo ba dhigo amba x iyo y dhigo labadaba mir keliyaa la wada doonayaa waxaana la yidhaha dheelitirka kidiska ah af soomaaliga waxaana sidaad u sheegtay simultaneous equationna waa la odhan jiray iminka hadday x-ku mid tahay wayduna shan bay noqonaysaa hadday labaduba shan isku noqdeen hadday exku laba tahay waydu saddex bay noqonaysaa markiiba ta kale kidis ahaan baad ku garanaysaa sidaas baa loogu bixiyey in waa wax laba shay mar keliya la wada doonayee dheelitirka kidiska carabtuna waxay tiraa macaadilaat almufaaji'a
jaalle tiro kala gedisan marka aada laba uun ku dhufato oo mathalan mid aada laba ku dhufato ama laba laba ku dhufato ama saddex laba ku dhufato ama afarba laba ku dhufato taa iyada ah maxaa aada sumad uga dhigtay amaba sidee baa looga dhaadhicinayaa dadka dhalinta ee waxbaranaya markaas sidaan dhaartii hore u sheegay labada tiro haddii laysku dhufto mid walba waxaa la yidhaha isir oo ma- tiraday soo baxdayna waxaa la yidhaha taran markaa laba markaad saddex ku dhufato lix baa kuu soo baxo lixdaas waa taran labada iyo saddexduna waa waxa weeyaan eh, isiro iminkase haddii labadu meeluu taagan tahay waa dhuftaha labada ayaa la yidhaah marka tiradaas labadun ku darbisan waa dhuftaha labada
een waxaa jirta tiro afar ah haddii aan haysto amase afar shay baan haystaa afartaasi ayaan doonayaa wixii ay ka koobnaa inay iskaga tegeen in aan ogaado aniga oo markaasi wax isleegna u qaybiyey waxaa taa afka qalaad lagu odhan jiray l c m een maxaa iyaga sumada aad u bixisa jaal caalinta mid ereygan iminka aan ka jawaabay aan ku xidhiidhinayaa waxaa la yidhaha dhuftayaraha loo qaybsho dhuftayaraha loo qaybsho ayaan lcmka u bixiyey midna waa tii dhaartii horeba aada i weydiisay oo haddaanan ereygaa yare dhuftaha aanan helin amba isirka aanan helin ma garteen dhuftayaraha loo qaybshaa waa lcmka haddaad iminka u dhexdhexaysiiso tira mathalan labiyo toban iyo soddon aad tiraa tirada ugu yar ay labaduba u qaybsamaan waa maxay waxaad raacaysaa labiyo toban lagu dhuftay eber waxa weeyaan waa eber labiyo toban mid lagu dhuftayna waa labiyo toban labiyo toban laba lagu dhuftay waa afar iyo labaatan labiyo toban saddex lagu dhuftay waa lix iyo soddon labiyo toban afar lagu dhuftay waa sideed iyo afartan labiyo toban shan lagu dhuftayna waa lixdan markaa ta kalena haddaad raacdo aada baadi doonayso dhuftayaraha em, dhufta- dhuftayaraha loo qaybsho soddon eber lagu dhufto waa waxba la-aan soddon mid lagu dhuftayna waa soddon soddon laba lagu dhuftayna waa lix waa lixdan iyadoo labada tiraba boqol iyo labaatan iyo boqol iyo labaatan u qaybsamaan ayaa haddana ka ugu yar ay labada tiraba u qaybsamaan ay loo qaybin karaa uu uu yahay lixdan sidaas ahaan baa loogu bixiyey dhuftayaraha loo qaybsho labada tiraba waxaa loo qaybin karaa lixdan
jaalle caalin jawaabtaa annagoo si aada u dhuuxnay waxaanu jecelnahay inaad bal hadda halka kan nooga sheegto wixii aynu u niqiinay afka qalaad l c m amaba mudaacafulbasiidka ee ubadka loo dhigi jiray waxa aad ugu sumo dartay afkan xisaabta cusuba ee iminka adigu aad qortay amaba aad doonayso in laga dhaqangeliyo dalkan soomaalida
waxaan ugu magac daray ina la yidhaah dhuftayaraha loo qaybsho tirada ugu yar ee labada tiraba aad u qaybin karto siduu lixdanku una qaybs ugu qaybsami karo labiyo tobanka iyo soddonka mathalkeennii horeba markaa waxaa la yidhaha dhuftayaraha loo qaybsho ama l c m-ka waa tahaye waxa aad nooga warantaa wixii isaga aynu niqiinay qaasim alacdam almushtarik amaba h c f ka isagu maxaa uu kaga duwanaanayaa l c m ka maxaad se u bixisay waxaa isaga loo bixinayaa isir weynahay wadaagaan oo labada tiraba isirkooga ka yimid ee ugu weyn ay wadaagi karaan ayaa la baadi doonayaa markaa soddonka iyo iyo labiyo tobanku isirka ugu weyn ay wadaagaan waa lix laba way wadaagi karaan saddex way wadaagi karaan mid way wadaagi karaan xagga isku dhufashada laakiin lix baa ugu weyn markaa sidaas baa lagu bixiyey isirweynaha ay wadaagaan
barnaamijka iyagii aanu ku warsanaynay jaalle caalin ee xis- buugaga xisaabta dhowaanta inoo dejiyey maanta halkaa inoo joogo